ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah alfurqaan marka laga reebo maalinimada jimcaha waa koob iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo khamiisa aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saartay weeraradii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sheekh fu-aad maxamed qalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa jeediyey kelimad uu kaga hadlay weeraradii cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe inta uu barnaamijka hawada ku jira dhegaystayaal sidoo kale waxaad ku maqli doontaan falanqeyn ku aadan ololihii dagaal ee uu xasan sheekh maxamuud iyo maraykanku iskaashanaya ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ayaa fashil ku soo dhammaaday kooxaha muqaawamada falastiin ayaa wareejiyey afar ka mid a meydadka maxaabiista sahayanada yahuudda iyadoo ay ka mid ahaayeen qodobadii heshiiska xabad joojinta ay wada gaareen kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yahuudda ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saartay weeraradii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka waxaa isha soo mariyey oo inoo akhrinaya cabdulfataax maxamed qaasim filibiin
bayaan deg deg ah ayaa ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa cinwaan looga dhigay cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellaha dhexe aroornimadii khamiistii taariikhduna ay ku beegneyd koob iyo labaatan shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix labaatanka febraayo laba kun iyo shan iyo labaatan waxay ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya weeraro cagmarin ah kula jarmaadeen baa lagu yiri war-saxaafadeedka saldhigyada maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma iyo deegaanka alkowthar oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta oo allah fadligii dhowr jiho weeraro qorsheysan uga qaaday saldhigyadii ay ku sugnaayeen cadowga allah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda gacanta ugu dhigeen baa lagu yidhi dhammaan saldhigyadii murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira waxaa sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay baa war-saxaafadeedka lagu xaqiijiyey maxaabiis dagaal kuwaas oo ay hadda gacanta ku hayaan mujaahidiinta qaybaha dambe waxaa lagu yidhi allah fadligii waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta ee la weeraray oo ay ku jiraan gawaari nooca loo yaqaano tiknikada ee ay qoryuhu ku rakiban yihiin waxaana lagu ballan qaaday war-saxaafadeedka in tafaasiil intan ka badan iyo wixii soo kordhaba dib ay ka soo gudbinayaan waxaa lagu soo gebagabeeyey walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى
waa hagaag dhegaystayaal waxaan dhex maqoranaynaa qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida sheekh fu-aad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa jeediyey kelimad uu kaga hadlay weeraradii cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe haddaba kusoo dhowaada kelimad uu jeediyey sheekh fu-aad maxamed kalaf bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbih wman tabicahum biixsaani ila ywm ddiin ama bacd yqul اllah jla wcla fi kitaabih اlcaziiz whuwa asdq اlqaa'iliin qatiluuhm yucadibhm allah baydiikum wyuqzihim wynsurkum clayhim wyashfi suduura qowmi muؤminiin wyudhib gayda quluubihim wytuub allah cla man yashaa wallah caliim xakiim am xasibtum an tutrakuu wlama yclam illah wlama yclam illah اladina jahaduu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مسلمين توحان غبي شارين إناه الله سبحانه وتعالى نسرقي سي يقوشي ومجاهدين تسيي صاكي الله وحو قدري بفضله ورحمته سدح قوبود مجاهدين إن أي كوى بريسان إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساءها صباح المنذرين الله سبحانه وتعالى تدحدي قوبود أي مجاهدين هو بريستين وحاكم دها عيل علي أحمد دار النعمة هي بيش اللي يدهدوه علي فول ديري الله سبحانه وتعالى مؤمنين النصر بوسية قال تعالى قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم la dagaalama gaalada iyo murtadiinta gacmihiinna alla ku cadaabaya wayuqsihim wayansurkum calayhim alla waa dullaynayaa waana idinkaga hiilinaya wayashfi suduura qowmi mu'miniin mu'miniinta kuwa dagaalamaya iyo kuwa walaalahoodoo dagaalka ka maqan laabtooda alla wuxuu ku caafinayaa gaalada iyo murtadiinta alla dulleeyey iyo nasriga allah mujaahidiinta uu siiyey wayudhibu gayda quluubihim carada waxay ku tagtaa laabta ku jirtay mu'miniinta naceybkooda gaalada iyo murtadiinta markii allah gacmahooda uu ku laayo wayatuubu allahu calaa man yashaa wallahu caliimun xakiim allah subxaanahu wa tacaala huwa alcaliimu alxakiim allah subxaanahu wa tacaala nasrigaa uuna siiyey iyo jihaadka uu nagu imtixaamay allah baa guusha xaggiisa nooga timid am xasibtum an tutrakuu walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum allah wuxuu leey ma waxaad malaynaysaa in laydinkaga tegaya iimaanka keliya iyaduusan allah uusan muujinin kuwa jihaadaya walam yattakhiduu min duuni illaahi walaa rasuulihi wala lmu'miniina waliija oo aanan ka gacal iyo sokeeye ka dhiganaynin allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta wallaahu khabiirun bima tacmaluun allah subxaanahu wa tacaala ninka ruuxa mujaahidka ahi fahuwa afdalu nnaasi kama qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam can abi saciidin اlqudriyi radi allahu canhu qaal أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل أبو سعيد وحولي رسولك ألا نبا أيمد مركز رسولك الله ضدك يا أفضل بدن قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله مؤمن نفتي سي مالكيسة الله سبحانه وتعالى إني كلمديسة كرنغتو ودقى اللمي فهو أشرف الناس وأكرم الناس يعني اللي قد دارين لدقى لنك قال ذا maxaa yeele allah subxaanahu wa tacaala iyo murtadiintaba waxa uu nagu cisaynayaa fariidatu ljihaad kelmadda allana ay kor ku noqonaysaa abu hurayra radia allahu canhu rasuulka alle wuxuu ka wariyay inuu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fa ina muqaama axadikum fi sabiili illah afdalu min salaatihi fi beytihi sabciina caama alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wayudkhilukum aljanna ukhzuu fi sabiili illah man qaatala fi sabiili illahi fuwaaqa naaqa wajabat lahu ljanna rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan allah rasuulkiisa wuxuu leeyahy sala allahu aley wasalam fa ina muqaama axadikum fi sabiili illah joogidda midkiin uu joogo jihaadka dhexdiisa safka uu istaago afdalu min salaatihi fii beytihi sabciina caama waxay ka fadli badan tahay salaadiisa uu ku tukado gurigiisa toddobaatan sano maqaamka uu jihaadka istaagay saakay maqaamka aan taagannahay ilaahay diinkiisa aan ku difaacayno kelmadda alla inay kor ku noqoto aan u dagaalamayno maqaamkaa isaga ah fa ina muqaama axadikum fii sabiili illaah afdalu min salaatihi fii beytihi sabciina caama toddobaatan sano inuu ku ciroobo gurigiisii uu ku dhashay iyo magaaladiisii uu toddobaatan sano alle ku caabudo halkaa maqaam oo jihaadka la istaagaa ka fadli badan alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum muslimiinay maydan jecleen allah inuu idiin dembi dhaafo wayudkhilkum aljanna jannana idin geliyo haddaad jeceshihiin ay jawaabtu ha ay tahay uqsuu fii sabiili illaah alla dartii u duula gaalada ku duula oo murtadiinta ku duula oo jiifka u diida oo cuntada u diida oo soo jeed ku qasba oo dhaawacooda ha bato oo bakhtigooda ha bataayi uqsuu fii sabiili illaah man qaatala fii sabiili illaah fuwaaqa naaqatin qofka ninka dagaalama intay hashu labadeeda caanamaa laga gaaro alfuwaaqu huwa maa bayna xablatayni labada caanamaal dhexdooda nusa saaca qofka ilaahay dartii u dagaalama wajabat lahu ljanna janna u waajibtay xadiidka tirmidi baa soo saaray wa qaala xadiidun xasan sidaa daraaddeed ninka mujaahidkaahi waa khayru macaashi innaas dadka saakay nool ee waaga u baryay muuminun mujaahidun ayaa ugu nolol fiican maxaa yeelay wuxuu u taagan yahay an takuuna kalimat ullaahi hiya alculya can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal min kayri macaashi innaasi lahum rajulu mumsikun bicinaani farasihi fi sabiili illah yatiiru cala matnih kulama samica hay'atan aw fazcatan taara cala matnih yabtagi alqatla aw ilmowta madaana nabigu wuxuu noo tilmaamayaa khayru nnaasi dadka dadka ninka ugu khayr badan oo ugu nolol fiicani min khayri macaashi nnaasi lahum dadka noloshooda kan kuwa ugu khayr badani waxaa ka mid a rajulun mumsikun bicinaani farasihi faraskiisa hogaankiisa nin qabsaday fii sabiili illaahi fii cilaa'i kalimati illaah waxaan hubka u qaadnay hogaanka u qabannay fardaha iyo baabuurta oo hubka u qaadnay allah kelmadiisa inay kor noqoto ninkaasaa dadka u khayr badan min khayri macaashi innaasi lahum rajulun mumsikun bicinaani farasihi fii sabiili illaah mar kasta uu maqlo ilaahay kelmaddiisaa loo dagaalamayaa gaarigiisuu ku boodayaa hobkiisuu qaadanayaa yatiiru calaa matnih kulamaa samica haycatan aw fascah mar kastoo soo bixid iyo dhawaaq uu maqlaba waa duulayaaho halka ay gaala joogtay murtadiin buu u dhaqaaqayaa taara calaa matnih muxuu dalbayaa yabtaqi alqatla aw ilmowta madaanna in ilaahay dartii loo dilo ama ilaahay dartii u dhinto madaanna meel kasta uu ka helayo ayuu ka raadinayaa mu'miniinta waxaan u sheegaynaa mujaahidiinta ah inaanan jihaadka laga caajisin fa huwa min afdali alqurabaati ila allah alla kuwa loogu dhowaado kuwa uu ugu waaweyn buu ka mid yahay wacan abi saciidin alqudriy radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal man radya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة نبي مركا أنت أوشاغي قفكي كرة لنقضي الله كلي عابدي وأنو شري يلين ربنا مرة لنقضي وبالإسلام دينا إسلام كدقن إيا الدين إيا مام الأقرى لنقضي وبمحمد رسولا محمد الرسالة الله رسول كيسي إنو يا أقرى لنقضي ومتابعتي سي ليمد wajabad lahu ljanna janna waajibtay abuu saciid waa la yaabay jannadu siday u dhowaatay laakiin tu kaloo ka sarraysaa jirta facajiba laha abuu saciidin faqaala acidha calaya ya rasuula allah facaada calay rasuulka ilahu igu celi jannadu inay sidaa u dhowdahay nabigu waa ugu celiyey uma qaala wa ukhraa yarfacu allahu biha alcabda mid kalaa jirta ilaahay addoonkiisa kor ugu qaadayo miata daraja fi ljanna jannada gudaheeda boqol darajo alla kor ugu qaadayo maa bayna kulli darajatayni kamaa bayna alsamaa'i waalard labada darajaba darajada kalena boqolkaa darajo cirkiiyo dhulka intay isu jiraan wey qaala abu saciid wamaa hiya ya rasuula allah qaala aljihaadu fi sabiili illah الجهاد في سبيل الله رواه المسلم الله الله يا عباد الله الزموا الجهاد في سبيل الله جهادك أهلا لازم إلهي كالمديس الله دقالمه والله لا نضع السلاح حتى يحكم الله بيننا وبين الكافرين إلا أن يقالي مرتدين كلا حكميه نقاتل في سبيل الله الله ما جهادك كرة لقلينينا أخيرا وحام مسلمين تقول بشارين يا جهادك إن أويهي أبواب من أبواب الجنة jannada albaabadeeda albaab ka mida in uu yahay weliba waxaa albaabadaasi qaasa uga gelaya dadka mujaahidiinta ah can abi bakr bni abi muusa alashcariy raximahu allahu qaala samictu abi abu muusa wey radia allahu canhu wa huwa bixadrati alcaduwi cadowgiisa hortaagan abuu muuse isagoo waayeelow naftiisii jihaadka geeyey wiilkiisiina waa wadaa aabbihii wuxuu xadiidkan ka warinayaa wa huwa bixadrati alcaduwi isagoo cadowga hortaagay yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu caley wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi muslimiinay wuxuu rabaa inay jihaadka loo dhaqaaqo abuu muuse waa dhiirigelinayaa ina abwaaba aljannati taxta dilaali suyuuf jannada albaabadeeda seefaha hararkooda hoosteeday ahaatay halka aakaha ka dhacayo oo dabajeexa ka dhacayo oo hubyaha ka dhacayo halkaasay jannada taallaa markaa muslimiintu markii la taxriiriyo gadaal mayna fiirinaynin faqaama rajulun rathu lhaya waxaa istaagay nin jihaadka ku basaasoobay oo dharkiisu liito oo jirkiisu uu basaasaysan yahay faqaala yaa abaa muusa anta samicta rasuula allahi sal ly slam yaquulu haada rasuulka ilaah o dhahay kan ma adigaa maqlay abuu muusaw qaala nacam soo dhowowniyaho anaa maqlay oo alle hortii ka marakacayo inay rasuulka alle yidhi ina abwaaba aljanna taxta dilaali siyuuf farajaca ilaa asxaabihi faqaal ninka asxaabtiisii buu ku laabtay wuxuu ku yidhi aqra'u calaykum asalaam salaamtii u dambaysa idinku akhrinaya waan dhaqaaqay anigu naftiisu rabaalle inuu ka iibsado inqimaasi wey istishhaadi wey adowgo in law isku tuurayaa kelmadda alle inay kor noqotuu rabaa farajaca ilaa asxaabihi faqaal aqra'u calaykum asalaam ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رحمه الله تعالى وعدوي بو لا هذا سيف تيسي نفتي سيبو كتوري عدوي لا دقالمي إلا لدرتي لو ديلي حديث كان مسلم باصحيح قصة صاري مسلمين توحاويان نصرق الله إساقو كامل كينيا وانجي هذا كلو إساقا الله إساقي عدوي النوجبيي كلمة سكرو قاضي الله سانو حمدينينا allah waxaan ugu xamdinaynaa subxaana muslimiinta meel kasta ay joogaan inuu alla nasri iyo cize uu siiyo allahuma salli cala muxamadin wacala ali muxamed kama sallayta cala ibrahima wacala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المرتدين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا نصرا مؤزرا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى
ololihii dagaal ee uu xasan sheekh maxamuud iyo maraykanka oo iskaashanaya kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ayaa fashil kusoo dhammaaday waxaa falanqeyntan isku dul istaagaya walaalkeena maxamed cali aadan sida aan la soconno markii la doortay xasan sheekh maxamuud uuna ku soo baxay doorashadii ka dhacday teendhada afisiyoni shan iyo tobankii mey laba kun laba iyo labaatanka wuxuu maalmo kadib ku dhawaaqay dagaal ballaaran oo ka dhan ah maamulada wilaayaadka islaamiga ee ay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ka hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa iclaamintaani ay timid kadib markii uu xasan sheekh maxamuud xerada xalana kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka tanina waxa ay muujisay in dagaalku uu ahaa mid lagu fulinayo ajandayaal maraykan ee aanu ahayn sida uu xasan sheekh u dhigay ee ahayd in soomaaliya la xoraynayo dadka soomaaliyeedna nabad iyo horumar la gaarsiinayo durbow markii uu xasan sheekh ku dhawaaqay dagaalka waxaa kumannaan askari oo kala jaad ah lagu soo guray furimaha gobolada shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug iyadoo gobolada qaarna laga abaabulay maleeshiya habqabiil u abaabulan sida ka dhacday hiiraan iyo meelo kale inkastoo dagaalku berber socday sawaxan xooggan oo xagga warbaahinta ah loona suureynayay inuu bilow u yahay dhammaadka iyo soo afjaridda xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana waxaa soo wajahay caqabado badan taasoo keentay in gebi ahaanba xamla dagaaleedkii xasan sheekh maxamuud ay fashilanto dhinacyadii shirqoolka ku heshiiyeyna ay iyagu iska shakiyaan haddaba falanqayntan waxaan kusoo gudbin doonaa cawaamisha iyo asbaabaha la taaban karo ee horseeday fashilka olola dagaaleedkii iyo gulufkii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah laguna doonayay in dalka looga tirtiro maamulada islaamiga ee isku xukuma shareecada islaamka si guud waxaa xamladaasi fashiliyey iyadoo ahayd xamlo ku dhisan dulmi iyo gardarro oo waxaa lagu doonayay in lagu dumiyo maamullo islaami ah beddelkeedana la hirgeliyo nidaam dimuquraadi ah oo ka hor imaanaya shareecada islaamka waxay ahayd duulaan bareer ah oo lagu soo qaaday deegaano nabdoon oo dadka ku nool ay ku faraxsan yihiin nabadda ay ku heleen hooska shareecada islaamka sidaasi darteed waa tay soomaalidu tiraahdee nin gardaran ma guulaystee xamlada xasan sheekh maxamuud iyo ciidankiisu soo qaadeen waxay ahayd mid gardarro ah oo dulmi ku dhisan tan ayaana ka mid ahayd asbaabihii soo dadejiyey fashilka guluf dagaaleedkii maraykanka iyo turkiga ay gadaal ka riixayeen ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah haddaan dib u raacno qaabka ay ku bilaabatay xamlada waxay ahayd midaan lahayn wax qorsho ah oo ku timid laablakac oo soo noqoshada xasan sheekh maxamuud markii ay arkeen maraykanka ayay istuseen in lagu dhawaaqo dagaal iyadoo la kaashanayo maleeshiyaad beeleedyada loo ballan qaaday waxyaabo aan jirin si xaabo looga dhigo dagaal aan kooda ahayn maadaama qorsheynta ay qayb ka tahay guusha tallaabo weliba oo la qaadayo dagaalka xasan sheekh maxamuud iyo maraykanku ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ma ahayn dagaal laga baaraandegay oo aada loo rogrogay tanina waxa ay soo dadejisay fashilka qaraar ee gaaray ololihii shareecala dirirka ahaa ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale dowladda federaalka markii ay ku dhawaaqaysay dagaalka ma haysan ciidamo ku filan oo isku dabaridan islamarkaana isku qorsho ah inkastoo ciidan ahaan xilliga uu xasan sheekh maxamuud bilaabayay dagaalka uu haystay sagaal iyo toban kun oo askari sidaba lagu sheegay warbixin uu daabacay maxadka arrimaha ciidamada ee taabacsan kuliyadda milatariga maraykanka ee westbont haddana ciidankani waxa ay ahaayeen kuwo kala irdhaysan oo mid weliba dowlad gaara hoostaga daacadna uu u yahay waxay ciidamadani isugu jireen kuwa uu maraykanku tababaray ee danab kuwa turkigu tababartay ee gorgor kuwa eritariya lagu soo tababaray ee ilaalo qaran iyo kuwa uu imaaraadku tababartay ee bolis militario sidaas ayay u kala duwanaayeen ciidamadan waxa ugu yar ee ciidankan mideeya oo ah gaardiskana kama midaysneen guuto welibana waxay daacad u ahayd danaha dowladda tababarka soo siisay mushaarkana uu ka qaato marka ciidamadani ay isugu yimaadeen furimaha dagaalka waxaa ku adkaatay inay dagaalka isla galaan isla qorsheeyaan xamalaadka ay qaadayaan iyadoo ay sii dheertahay in ciidan weliba uu iska ilaalinayo ciidanka kale una arko in dhexdooda loo soo mari karo oo ay ka faa'iidaysan karta xarakada mujaahidiinta al-shabaab tani waxay keentay in xitaa ciidamadani aanay isku gurman marka ay la kulmaan weeraro uga yimaada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladaha soo tababaray ayaana sidoo kale la mid ahaa oo tusaale diyaaradaha maraykanka wax gurmad ah ma siinaynin kuwa gorgor ee uu turkigu tababaray marka ay la kulmaan weeraro cagmarin ah si la mida turkigana sidaasi ayuu ahaa oo haddii danab la weeraro ma jirin wax gurmad oo xagga cirka ah oo uu siinayey marka ciidankan isku raranka ah ee aanay lahayn wax mideeya sidoo kalena aan jirin qadiyad soomaalidu leedahay oo uu u dhimanayo oo aan dhinac kale ka haysanin talis dhexe oo mideeya howlgalladooda waxa ay ka mid ahaayeen asbaabaha iyo cawaamisha keenay ama soo dedejiyey fashilka xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga asbaabaha iyo cawaamisha waxaa sidoo kale ka mid ahaa iyadoo duulaanka bilowgiisaba lagu dhisay kutashiga taageerada xagga cirka ah ee diyaaradaha maraykanka iyo turkiga sidaan la soconna xasan sheikh waxaa loo sheegay in diyaaradaha dagaalka ay yihiin kuwo heegan ah ciidamadana dusha sare kala socon doona meel weliba oo ay kasoo wajahdo iska caabinna la duqaynayo isla warkaas ayuu xasan sheekh maxamuud ku qanciyey oo uu ugu sheekeeyey saraakiisha horboodayay dagaalka laakiin markii la yimid meydaanka iyo fagaarayaasha dagaalka uma dhicin ballantan sidii loo qaaday oo waxaan la soconnaa gantaallada ay ridayeen diyaaradaha maraykanka waa kuwo ku fadhiya lacaga aad u badan umana sahlana in si fudud la isaga rido goob weliba oo la arko taasoo ay dheer tahay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ahaayeen kuwo xeelad ahaan la falgalay culayska diyaaradaha darooniska taasoo keentay inaysan caqabad weyn ku noqon howlgalladooda jihaadiga ah marka waxaa dhacday in saameyntii diyaaradaha daroonista ay aad u yaraatay oo ay noqoto mid aan wax qiimo ah ku fadhin oo waxaaba ku adkaanaysay diyaaradaha meelaha qaar la isaga hor yimaado inay kala saarto ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waxaa sii dheer sidaan horeyba usoo tilmaamnay in dowladda weliba ay gurmadkeeda ku ekaysay ciidamada iyada daacadda u ah tusaale maraykanka waxa uu taageero xagga hawada ah siinaya oo keliya danab halka turkigana uu gorgor keliya siinayo tan oo keentay in dowlad weliba ay indhaha ka daawato maalinka la gumaadayo ciidanka daacadda u ah awoodda kale si guud saameyntii diyaaradaha shisheeye ee dagaalka ayaa meesha ka baxday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaabna way la falgaleen tanina waxay niyadjab adag gaarsiisay saraakiisha iyo ciidamada soomaalida oo arkayay in dharaar cad iyadoo diyaaraduhu hawada buux dhaafiyeen lasoo jabsanaya xiryahooda xasuuq kadibna laga furanayo saanadooda dagaalka asbaabaha keenay fashilka xamladii xasan sheekh maxamuud uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga waxaa sidoo kale ka mid ahaa daryeel la-aanta ciidamada dowladda federaalka iyadoo xitaa uu meesha ka baxay mushaarkii ay qaadanayeen ciidanka xilli ciidamada dowladda federaalka ay wajahayeen dagaal adag lagana fogeeyey magaalada caasimadda ah keebla yuurar iyo duruufo dagaal oo culeys ahna ku noolaayeen ayay dowladda federaalka musuq maasuqday mushaarkii ciidamada halkii askartii dhaawacantayna lagu dayacay isbitaalada magaalada muqdisho eheladooduna ku qasbanaadeen inay iyagu la daalaadhacaan daweynta iyo baxnaaninta wiilashooda marka niyadjabka ka soo gaaray ciidamada dowladda federaalka arrimahan isbiirsaday waxay sababtay inay ku sugnaan waayaan furimaha dagaalka ma jirin qanaaco buuxda oo ay ku qabeen dagaalka oo waxay ahaayeen dad lagu hayo handadaad iyo goodis uga imaanayay saraakiishooda sare daryeel la-aanta iyo mushaar la-aanta haysay ciidamada dowladda federaalka waxaa u dheeraa iyadoo eheladooda ku sugan muqdisho ay dowladda federaalka ku bilowday barakicin iyo inay ka qaxiso dhulkii ay deganaayeen magaalada muqdisho sidaan la soconno waxay dowladda federaalka dhowr meelood ka barakicisay dad shacab ah qaar ka mid ah dadkaasina waxa ay ahaayeen ehlada ciidamada dowladda federaalka marka askariga oo furinta ku jira haddii ay qayladhaan uga timaado dhinaca qoyskiisa cidda dhibaatadaasi ku haysana ay tahay dowladdii uu dagaalamayey waxa ay shakila-aantaasi keenaysaa niyadjab xooggan iyadoo askarigu bilaabayo inuu ku fakaro sidii uu uga baxsan lahaa shaqada ciidannimada kadibna ugu laaban lahaa qoyskiisa iyo maarayntooda waxaa sidoo kale asbaabaha keenay fashilka xamladii xasan sheekh maxamuud uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ka mid ahaa in ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka ay bilaabeen markii ay xamladu sanad socotay kabixitaanka deegaanada qaar ay kaga sugnaayeen dalka tani waxa ay isku dhexyac ku keentay ajandaha dowladda federaalka oo magaalooyinka iyo deegaanada ay ka soo baxayaan ciidamada shisheeyaha waxaa looga fadhiyaa in la buuxiyo haddii kale waxaa si fudud ula wareegaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay marka ku qasbanaatay dowladda federaalka in furimaha qaar ay ciidamo ka soo saarto si loo geeyo deegaanada ay ka soo baxeen ciidamada shisheeye shakina kuma jiro in dhaqdhaqaaqa ciidamada shisheeye ee bixitaanka ah uu dowladda federaalka soo xusuusiyey wixii ka dhacay dalka afghanistan markii maraykanka iyo xula ducafadiisu ka baxeen sanadkii waxaa intaa dheer oo xusid mudan in badi ciidamada ay ku tashatay dowladda federaalka ee ahaa gorgor iyo danab aanay yaheen ciidamo u tababaran dagaalada waaweyn ee la isaga horyimaado keliyana yihiin ciidan loo tababaray fulinta weerarada gaadmada ah ama ilaalinta xarumaha maamulka sidaa darteed labadii guuto ee ugu tirada badneed ee dagaalka ka qaybgelayey waxay ahaayeen guutooyin qabanaya shaqo aanay aqoon u lahayn taasina waxa ay keentay in si fudud dhabarka looga jebiyo ciidamadii kale ee soo harayna ay ku cibro qaataan oo markii ay maqlaan in lagu soo wajahan yahayba ay cagaha wax ka dayaan dabcan waxaa sii dheer marka laga hadlaya asbaabaha keenay fashilka xamlada inay yahayd duulaan shareecala dirar ah oo lagu soo qaaday dad muslimiin ah oo isku maamulo shareecada islaamka isla weynida iyo kibirka ay xamladu ku bilaabatayna sabab kale oo fashilka horseeday ayay ahayd
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى
dhegeystayaal markaana waxaan isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ee alfurqaan markaana waxaad kusoo dhowaataan warbixin ka hadlaysa kooxaha muqaawamada falastiin oo wareejiya afar ka mid a meydadka maxaabiista sahaynada yahuudda iyadoona ay ka mid ahaayeen qodobada ku xusan heshiiska xabad joojinta ay wada gaareen kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yahuudda warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder waxaa maanta oo khamiisa taariikhdan ay ku beegneyd labaatanka febraayo labada kun shan iyo labaatanka marinka khaza ka dhacay wareejinta afar ka mid a meydadka maxaabiista yahuudda ee ku dhintay duqeymaha yahuudda dhexdooda kuwaasoo horaantii isbuucii kooxda muqaawamada falastiin ay ballan qaaday inay wareejin doonto waana qayb ka mid a qodobadii lagu wadiyeshiiyey dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee janaayo wareejintan ayaa waxay ka dhacday magaalada khanyunis ee dhacday koonfurta marinka khaza muuqaalada ka imaanaya dhanka magaalada ayaana waxay muujinayaan dadaadu fara badan oo falastiiniyiinna oo iskugu imaanaya saaxada ama barxadda weyn ee magaalada sida muuqatana maamulka qidaaca khaza ayaa si aad ugu qaabeeyay halka lagu wareejinaya meydadka afarta ah subaxii horee maanta waxaa la arkayay dadaadu fara badan oo kusoo qulqulaya fagaaraha kuwaasoo doonaya inay daawadaan bandhigyada dagaalyaanada muqaamada falastiin iyo weliba wareejinta afarta meyd haddii aan si guud sawir ka bixina saaxada iyo sida weyn ee loo diyaariyey kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay meesha soo dhoobtay dagaalyaanha wabaysan oo ka tirsan ciidamada difaaca kuwaasoo sugaya amniga goobta waxaa sidoo kale goobta xafladda lagu dhejiyay borar ay ku xardhan yihiin sawirada hogaamiyayaasha muqaawamada sidoo kalena ay ku qoran yihiin halkudhegyo ka tarjumaya awoodda kooxda muqaawamada falastiin waxaana ka mid ah kelimaadkii borarka ku qornaa in dagaalka lagu laabto waxay tahay maxaabiista oo ku laabta jalasha ama xabsiyada sawirka ku hoos dhegnaa ayaana wax waa mid muujinaya sugnaanta dagaalyaanada muqaawamada waxaana waa mid lagu qaabeeyey photoshop sidoo kale boorarka ku dhegnaa goobta xafladda waxaa ka mid ah booraray ku qoran yihiin majaasirta ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza intii uu dagaalka socday waxaana meesha ku qornaa inta xasuuqa ay geysteen inta qof ay dhimashadiiyo dhaawaca ku noqday guryaha ay burburiyeen madaarista ay dhulkala sameynayay weliba maasaadka ay geysteen cadowga yuhuudda barxadda ayaa waxay u muuqatay mid si aad ay uga shaqeeyeen maamulka khidaaca khaza barxadda ayaana waxay u muuqatay mid ay si aad uga shaqeeyeen maamulka khidaaca khaza waxaa sidoo kale meesha laga dareemayay inay tahay meel maalmo kor laga nadiifiyay dhagxaanta burburay waxaa sidoo kale meesha lagu wareejinaya maxaabiista aan ka marnayn astaamaha falastiiniyiinta iyo weliba astaanta dagaalyaanada muqaawamada waxaadna dareemaysaa markaad daawanaysa muuqaalada halkaasi laga soo duubay in guusha reer khaza ay ku imaatay nafurka reer khaza iyo sugnaanta dagaalyahanadooda haddii aynu u imaanay dagaalyaanada muqaawamada falastiin waxay iyaguna ayeen kuwa sheekaysanaya islamarkaana ay ka muuqata farxad iyo reenreen waana wax ka duwan waxa ay maamulka saynad yahuudda filanaysay ee ah inay weeqday dagaalyaanada muqaawamada falastiin barqadii maanta ayay dagaalyaanada muqaawamada falastiin iyada silibka gaduudan ku wareejiyeen afarta meed ee ka mid ah maxaabiista saynad yahuudda ee dhintay intii ay socdeen duqeymaha cadowga dagaalyaanada muqaawamada falastiin ayaana waxay sheegeen si aad u ilaaliyeen meydadka islamarkaana ay siiyeen xurmadda ay leeyihiin meydka halka maamulka yuhuuddana uusan nolosha maxaabiistooda ilaalin inta uu socday dagaalka u dhexeeya muqaawamada falastiin iyo maamulka saynada yahuudda bayaan ay soo saartay muqaawamada ayaana waxaa lagu sheegay in wareejinta maxaabiistan afarta ay ka mid tahay waxyaabiyo lagu wada heshiiyey dabyaaqadii bishii janaayo ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale ku sheegeen bayaanka in kooxaha muqaawamada falastiini si aada u ilaaliyeen maxaabiista saynad yuhuudda kuwooda nool iyo weliba kuwooda dhintay waxayna sheegtay inay bixisay wax walba oo ay awooddu ay ku ilaalinayso noloshooda waxayna intaasi raaciyeen kooxaha muqaawamada falastiin in maamulka yuhuudda uu dooqimo bareera la beegsanaya goobahay ku sugan yihiin maxaabiistiisa kooxaha muqaawamada ayaana sheegay in mujrimka lagu magacaabo netanyahu iminka la ilmeynayo maxaabiista dhintay ee uu isigu gacmihiisa ku dilay waxay hadda kooxaha muqaawamada falastiin miidadka ku wareejiyeen hay-adda silibka gaduudan oo ah hay-ad u dhexaysa kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda waxaana dhimashada maxaabiistan mas-uuliyadeeda dusha laga saaray islamarkaana ay dhammaan yuhuudda mas-uuliyiinteeda madaxdeeda wasuuradeeda iyo dhammaan shacabka ay ku eedeynayaan daalim ka weynay netanyahu goobta lagu wareejinaya dufcada koowaad ee midadka maxaabiista saynada ayaa waxay ahayd goob xambaarsan fariin iyo dambaal gaar ah taas waa mid soo koobaysa waxa gumaada uu geystay maamulka saynada yuhuudda mid ka mid ah borarkii ku dhegnaa halkii lagu wareejinaya maxaabiista ayaa waxaa ku sawirnaa benyamin netanyahu ay hoostiisa ka muuqadaan haween iyo carruur reer falastiin ah taas waa mid muujinaysa sida arxandarada iyo netanyahu jiqay dhiigga dumarka iyo carruurta sidoo kale waxaa goobta ka dhacay dholatusi militari oo ay sameeyeen dagaalyahanada muqaawamada falastiin ee ka dagaalama bariga khaza hogaamiyaha guutadan ayaana wuxuu sheegay maruu la hadlayay warbaahinta in guutadan ay kaalin weyn ka qaadatay howlgallada lagu naafiyey ciidamada cadowga wuxuuna sheegay in guutadan bariga magaalada khaza ay ka fulisay howlgallo badan oo iskugu jira kamayna iyo kuwo toos ah kaasoo lala egtay cadowga wuxuu sidoo kale sheegay hogaamiyaha guutadan in bariga magaalada khaza ay ka dhaceen inta uu dagaalka socday ilaa iyo lix ka mid ah howlgallada lagu qarxiyay guryaha ciidamada yuhuudda ay ku dhuumaalaysanayeen lix iyo labaatan howlgaloo kala duwan koo iyo labaatan howlgaloo qaansi ah iyo labaatan camaliyad oo lagu beegsaday gawaarida gaashaaman ee ciidamada yuhuudda kuwaasoo loo adeegsaday gantaalka loo yaqaana alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada ay farsameeyeen ciidamada muqaawamada falastiin hogaamiyaha guutada bariga ayaa waxa uu ahaa midka hay-adda silibka gaduudan ku wareejinayay meydadka maxaabiista saynad yuhuudda waxaana uu maamulka yuhuud hore u shaaciyey inuu ku dilay dagaalka marinka khaza
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo barnaamijkan la mid ahna wadeed dib aan ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله